bilowgii cutubka siddeed iyo soddonaad oo waagaas waxay noqotay inuu yuhuudda ka tegey walaalihiis oo wuxuu u leexday nin magaciisa la odhan jiray xira oo reer caddulaan ah markaasaa yuhuudda wuxuu halkaas ku arkay nin reer kancaan ah oo magaciisa la odhan jiray shuuca gabadhiisii kolkaasuu kaxaystay iyadii oo uu u tegey wayna uuraysatay oo waxay dhashay wiil magaciisiina wuxuu u bixiyey ceer oo haddana mar kaley uuraysatay oo waxay dhashay wiil magaciisiina waxay u bixisay oonaan oo weliba haddana wiil kalay dhashay magaciisiina waxay u bixisay sheelaah oo isna wuxuu joogay kasiib markay dhashay isaga markaasaa yuhuudda naag u guuriyey curadkiisii ahaa ceer magaceedana waxaa la odhan jiray taamaar yuhuudda curadkiisii ahaa ceer waa ku xumaa rabbiga hortiisa rabbiguna waa dilay isagii markaasaa yuhuudda wuxuu ku yidhi oonaan naagta walaalkaa u tag oo dumaal oo ku samee wixii ninkeedii walaalkiis ku samayn lahaa oo farcan u reeb walaalka oonaanna wuu ogaa inaan farcanku kiisii noqonayn oo markuu u tegey naagtii walaalkiis ayuu shahwadiisii ku daadiyey dhulka si uusan farcan u siin walaalkiis wuxuu uu sameeyeyna rabbiga hortiisa aad buu ugu xumaa oo markaasuu isagiina dilay markaasuu yuhuudda ku yidhi gabadhii taamaar oo uu sodoga u ahaa carmalnimo ku joog guriga aabbaha ilaa uu wiilkayga sheelaah koro waayo wuxuu is yidhi waaba intaasoo uu isna dhintaa sidii walaalihiis kolkaasay tamaar tagtay oo gurigii aabbaheed joogtay wakhti dheer kadib waxaa dhimatay shuuca gabadhiisii oo ahayd naagtii yuhuudda markaasaa yuhuudda loo tacsiyeeyey oo wuxuu tegey xagga kuwii idihiisa dhogorta ka xiiri jiray oo joogay timnaad isaga iyo saaxiibkiis xiira kii reer cabdulaamba markaasaa tamaar loo sheegay oo waxaa lagu yidhi bal eeg sodoga wuxuu tegayaa xagga timnaad inuu idihiisii dhogorta ka soo xiirto markaasay iska dhigtay dharkii carmalinimadeeda oo waxay hagoogatay indha shareerteedii oo intay isdedeyaayay waxay fadhiisatay riddii canayim oo ku ag tiil jidka loo maro timnaad waayo waxay aragtay inuu sheelaha weynaaday oo aan loo guurin iyada markii yuhuudda arkay ayuu u maleeyey inay dhilla tahay maxaa yeelay wejigeeday qarisay kolkaasuu ku soo leexday iyadoo jidka ag fadhida oo wuxuu ku yidhi waan ku baryayaaya kaalay aan kuu tage waayo ma uu ogayn inay tahay gabadhii uu sodoga u ahaa kolkaasay waxay ku tidhi maxaad isiinaysaa aad ii tegtide markaasuu wuxuu ku yidhi waxaana adhiga kaaga soo diri doonaa waxar iyana waxay tidhi rahamad ma isiinaysaa intaad ii soo diraysid isna wuxuu yidhi maxaan rahamad kuu siiyaa kolkaasay tidhi isii kaatunkaada iyo xadhiggaaga iyo ushaada aad gacanta ku haysatid kolkaasuu siiyey oo uu u tegey iyadii oo iyana xaggiisay ka uuraysatay kolkaasay kacday oo tagtay oo intay indha shareerteedii iska dhigtay ayay xidhatay dharkii carmalinimadeedii markaasaa yuhuudda waxar adhiga ka soo diray oo wuxuu ugu soo dhiibay gacanta saaxiibkiis kii reer cadulaam inuu rahamadii ka soo qaado gacantii naagta laakiinse iyadii wuu waayey markaasuu weydiiyey dadkii degganaa meesheedii oo wuxuu ku yidhi meeday dhilladii joogi jirtay canayin jidka dhinaciisa kolkaasay iyana ku yidhaahdeen halkan dhillo ma joogi jirin markaasuu ku noqday yuhuudda oo wuxuu ku yidhi iyadii waan waayey dadkii meesha degganaana waxay igu yidhaahdeen halkan dhillo ma joogi jirin markaasaa yuhuudda yidhi ha iska qaadato waaba intaasoo aynu ku ceebownaaye waayo bal eeg anigu waxaan u diray waxarkan waana aad soo weyday iyadii oo waxay noqotay in muddo saddex bilood ku dhow dabadeed yuhuudda war loo soo sheegay oo lagu yidhi gabadhii taamaar oo aad soddog u ahayd waa dhilowday oo dhilinimadeedii bay ku uraysatay markaasaa yuhuuddah yidhi soo bixiya oo ha la gubo kolkaasay markii la soo bixiyey farriin u dirtay soddoggeed oo waxay tidhi ninka alaabtan leh ayaa i uureeyey oo waxay kaloo tidhi waan ku baryayaaye bal hubsan ninka leh kuwan ah kaatunka iyo xadhkaha iyo usha markaasaa yuhuudda qirtay iyagii oo wuxuu yidhi iyadu way iga xaqsan tahay waayo waxaan iyada siin waayey wiilkayga sheelaha ah mar dambana uma uu tegin iyadii oo bal eeg markii ay foolatay mataano baa ku jiray maxalkeeda oo waxay noqotay in markii ay foolatay uu midkood gacan soo bixiyey markaasay umulisadii qaadatay dun guduudan oo ay gacantiisii ku xidhay oo waxay tidhi kanaa soo horbaxay oo waxay noqotay markuu gacanta dib u ceshaday inuu walaalkii soo baxay oo iyana waxay tidhi day maxaad u soo dustay sidaa daraaddeed magaciisii waxaa loo bixiya faras dabadeedna waxaa soo baxay walaalkiis kii ay dunta gaduudanu gacanta ugu xidhnayd magaciisiina waxaa loo bixiyey sharax